الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أه، waxaan jecelnahay xoogaa inaan sharax ka bixinno maanta iyo berri iyo acmaasha fooda nagu soo haysa Ee, maanta marka waa maalinta sideedaad min dilxija waxaa la yidhaha yowma tarwiya awel hore dadkii horeeto imkaaniyaadkan iyo tashiilaadkan ma jiri jirin oo biyaa laga soo qaadan jiray maka la isticmaalo maanta iyo berri iyo marka sunnadu waxay ahayd maka in laga soo xarmado mina iyo makana waa isku mid Ee, sunnadu waxa weeyaan marka in duhurka iyo casirka iyo maqribka iyo ceshaaha fajarka lagu dukado halkan camal mucayana ama shaqo gaar ahaaneed oo la qabanayo ma jirto laakiin uun cibaado lagu jiraa oo lagu mashquulsan yahay dikri ha noqoto qur-aan akhrin ha noqoto eh, waxbarasho ha noqoto camal gaar ahaaneed ma jiro marka waxa un la rabaa qofka inuu waqtiga kaga faa'iidaysto eh, wax daaca ah oo wanaagsan oo qiimo u leh qofka Eh, markii lasoo xarmado sida hadda ka hor aan soo tilmaannay waxyaalaha muxaramaad ah ayaa jira marka la yidhaahdo muxaramaat ulixraam waxaa ka mid ah eh, tin in layska gooyo si qasad ahna loo gooyo ama madax ha noqoto ama meel kale ha noqoto waxaa ka mid ah ciddi in layska gooyo waxaa ka mid ah madaxa iyo wejiga in maro la saarto dadka gobolkooda waxaa arkaysaa madaxay marada kusoo dabooshaan iyo wejiga kusoo dabooshaan bay jiifaan ama ay mara carada marmarhayaan marka madaxa iyo wejiga in mada maro lagu daboolo lama ogola Eh, meesha eh, qofka ninka uu uu ka xarmado oo aan loo ogolayn dhar in la saaro waxa weeyaan madaxa iyo wejiga ninkii isagoo muxrima dhintay maalintii carafa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam madaxiisana ha daboolinina wejigiisana ha daboolinina waa muxrim weeyaan marka qofka muxrimkaa wejigiisa inuu daboolo marada kusoo aadiyo ma aha ama madaxiisa uu daboolo wejigiisa uu daboolo Eh, haweenka waxay qaadan hayaan xijaab wanaagsan wejigana markii ay niman la joogaan ama niman ay ag maraan marada madaxa u saaran ay kusoo raaricin hayaan oo wejiga inay ka qarsadaan baa hadda sharci ah Eh, waxyaalaha aan la ogolayn waxaa ka mid ah barafuunada waxyaalaha carfa daawooyinka la ismarmariyo ama waxyaalaha eh, jirka looga isticmaalo gobolkood waxaa ku jira maado carfaysa marka wixii carfayo o dhan waa in laga fogaadaa in la ismariyo ama la ursado xitaa Eh, dharka labadaas go' baa la ogol yahay in la qaato laakiin waa in si fiican labada go' loo buubto oo aada laysu asturo oo maaragtay qofku uu ku dadaalo in uu maaragtay cawradiisa qariyo Eh, oo qofku dadaal badan uu ku bixiyo dadka gobolkood laba go' inay qaataan caado uma ahaajirinin markaasi aan habboonaynaa dhici karta inay u xirtaan labada go' marka markuu dukanayo ama markii uu dad dhex joogo ay cawradiisa wax ka muuqdaan marka waa inuu dadaal ku bixiyo qofka Eh, waxyaalahaas baa u badan marka waxa maaragtay dadka ay dhici karto inay ku dhacaan in la ugaarsado hadda ugaar meeshaan kama jirto waa mamnuuc qofku inuu haween guursado ama xitaa uu eh, khidbad sameeyo waa mamnuuc haweentiisa inay is arkaan waa mamnuuc macna- inay yacni is- eh, isu yimaadiin ama ay maaragtay isu dhowaadaan waxaasoo dhan lama ogola subaxii meeshaan markii laga baxo waxaa la tegahayaa carafa marka carafadana waxaa muhiim ah in la ducaysto oo ilaahay la baryo oo ilaahay dikrigiisa la badiyo talbiyaduna mar kasta mustamir weeyaan Eh, maalintaas marka waxa un lagu dhammayn hayaa ilaa qoraxda ay ka dhacdo dikriga iyo talbiyada iyo qur-aanka akhrintiisa iyo ducada iyo maalinta ducadu ay ugu fadli badan tahay weeyaan waxyaalaha marka dikriga aada loo soo celcelinhayo waxaa ka mid a laa ilaaha illa allahu waxdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Eh, dikrigaas ayaa aada loo badin hayaa waqti kastana waa ducaysan hayaa qofkuna luqadii uu garan hayuu ku ducaysan hayaa luqa mucayana uma jirto keliya oo shardi ah in lagu ducaysto Eh, luqo kastaba ilaahay baa yaqaana subxaanahu watacaala qof kastana xaajadiisa isagaa yaqaana wixii markaas isaga uu danaynhayo oo khayr adduunya ama khayr aakhira uu ku ducaysan hayaa qofkii duco kala soo dardaarmay ama kala soo ballamay inuu u duceeyana waa u ducayn hayaa maqribkii markii la gaaro qorada ay dhacda laga soo baxa hayaa waxaa la imaanhayaa musdalifa markii meesha la yimaado marka maqribka iyo ceshaha lagu dukanahaya waa la iska dukanhayaa kadibna waa la jiifanhayaa waxaa marka loo diyaargaroobhayaa in meesha subaxii markii la dukado ilaahay lagu xuso oo cabaar la joogo ilaa qoraxda ay soo dhowaato soo bixitaankeeda mana la sugahayo qoraxdu inay kasoo baxdo toddoba dhagaxu soo qadanhaya ama musdalifo ha ka qaato ama mina ha ka qaato toddobadaas dhagax oo la eg eg yacni ximin faraha ximintooda mid u yar la eg dhagax saas u yaryar baa lasoo qaadanhayaa nebigu maalintii uu ramyinhayey ibnu cabaas uu ku yidhaahday toddoba dhagax iisoo aruuri marka markii uu u keenay uu gacanta ku shubay oo fiiriyey wuxuu yidhi kuwan oo kaleeto ku tuura iskana ilaaliya guluwi fidiin marka dhagax weyn in lagu tuuro amase wax kale lagu tuuro waxay ka mid tahay marka alguluw fidiin dhagaxdaas yaryar oo loogu tala galay in lagu tuuro oo sharciga ah yaa la isticmaalaya dadaa marka dhagax waaweyn ku tuura ama kaba ku tuura ama wax kale ku tuura kullu hada waa wax aan habboonayn oo ah min alguluwi fidiin diinkana in laga gaabiyona waa liidataa in ziyaado lagu sameeyo uusan diinku keeninna waa liidataa labadaas baaba shaydaanku bini aadamka wuu kasoo galaahoo bacdu salaf baa waxay dhaheen shaydaanku quluubta bini aadamka u uriyaa u arkaa marka haddii uu ka dareemo xegxeganaan badan xegxeganaantaasu u ziyaadiyaa ilaa dhinaca xadgudubka iyo quluwiga uu uga bixiyo waddadii dhexdhexaadka ahayd oo diinka ahayd haddii uu gaabin ka dareemo iyo maaragtay hooseynna gaabintaasu u ziyaadiyaa ilaa uu taqsiir badan geliyo oo uu aada uga gaabiyo waddadii xaqa ahayd marka xaqu wuxuu u dhexeeyaa waddada xadgudubka iyo waddada gaabayn gaabinta mar kasta xaqu waa dhexdhexaad weeyaan diinku waa dhexdhexaad daacaadku waa dhexdhexaad labada dhinac oo ah fogaansho iyo quluwi ama ka gaabin iyo jafaa labadaasba waa laba waddo oo shaydaanku uu dadka uga leexiyo waddada dhexdhexaadka ah oo saxda ah qofka marka maalinta tobanka habeenkeeda maalinta carafo markii laga soo baxo musdelifo la yimaado habeenka musdelifo markii lix saac la dhaafo waa mashruuc marka dadka dadka caajiska ah wada inay soo wadaan oo ay keenaan maaragtay ramyiga ama jamratulcaqaba marka markaasna ay tuurtaan dadka ay wadaan oo caajiskaana ay ka tuuraan marka teendhooyinka hadday rabaan waa kusoo laabo karaan tinta intay xiirtaan dharkii xalaashayna qaadanhayeen markaas haddii markaa tabar ay dareemaanna xaramkay u dhaadhacahayaan dawaafu rukni bay samaynhayaan iyo sacyigii labadaas shay bay samaynhayaan markay labadaas u dhammaatona minay kusoo laabanhayaan habeenka kow iyo tobanka soo gelayso in mina la baryaa la rabaa meeshan la joogo marka maalinta sagaalaad waa yowmu carafa maalinta tobankuna waa yowmulciid maalinta kow iyo tobankana waa ayaamu tashriiq bilowgeedii oo la rabo meeshan habeenadeedana in la joogo maalinteeda ama maalmaheedana in la ramyo saddexda buurood maalinta tobanka jamratulcaqaba kaliya ayaa la tuurtaa maalmaha kow iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexda tobankana saddexda buuroodba waa la tuurtaa markii laga soo bilaabo buurta masjidulkhayf u dhow ilaa midda u dambeedo ah jamratulcaqaba marka qofkana waa inuu aada iyo aada isu dejiyaa oo aada isaga ilaaliyaa ma aragtay waxyaalo aan habboonayn ama dhacdhac badan inuu iska ilaaliyo khalad inuu ku dhaco ama qof kaleeto uu waxgaarsiiyo ama uu ku xadgudbo dhagaxa markii la tuuraya waxaa dhici karta qofku inuusan waxba u aba yeelin oo qofku arko uu jiiro oo qofku arko uu kor maro marka arrintaasna aada hala isaga ilaaliyo meel macquul ah oo wax laga tuuri karo oo u dhow buurta ha fiirsado dadka inuu dhibaato geey u geystona ha iska ilaaliyo oo uu ku xadgudbo markii marka maalinta tobanka uu tuurto oo uu xalqiyo tintiisa oo uu xalaal noqdo isagoo xalaal wuxuu soo dawaafi karaa dawaafu al-ifaada oo uu soo sacyi karaa safar marwa inta u dhexayda meelahan marka mina wuxuu jooghayaa isagoo xalaal ah maalmaha kow iyo tobanka iyo saddex tobanka afar tobankana wuu tuuran hayaa ninkii marka raba inuu tacajulo laba iyo tobanka waa loo sii dhowaadaa qofkii raba inuu inuu tacajulo yacni intii aan la gaarin zawaalka meelahan shan saac intaa ka baxdo oo buurta u dhowaato markii salaada la adimo yaa tuuranaysaa markaasna horaa usii soconaydaa saddexda buuroodba maalinta labaiyo tobanka markii adinka aa maqasho intaa u dhowaato intaan la adimin yaa markii adinku dhaco tuuranaysaa maka u dhaadhacaysaa funduqa ayaa tegaysaa marka aad doonayso marka maka inaad ka baxdo ayaad u dib dhigaysaa dawaaful widaac dawaafka lagu khatimahay weeyaan shaqada xajka haddii marka dawaaful widaac aad samaydo jiddo u dhaadhacdo shaqadii waa xirantay haddaa markale maka kusoo laabato dawaaf dambe iyo shaqo dambe lagaama rabo haddaad rabto waad dawaafi kartaa dawaaf iska sunno ah laakiin shaqadii xajka ama dawaafyaalkii xajka waa dhammaadeen qofku marka waa inuu ku dadaalaa haddii baab fiican uu u furmo oo camal wanaagsan alla waafajiyo oo towbo wanaagsan alla waafajiyo inuu waddadaas haysto oo uu ku socdo oo uusan ka leexanin oo markii uu xajku dhammaado uusan u bayrinin wadda xun ee uu haysto waddada wanaagsan oo waqtiga xajka u baxay waa dhici kartaa dad gabalkood si ay ahaan jireen inay ku laabato xaaladoodu oo awl haddii uunan maaragtay aad u fiicnayn ama aad uunan u haysanin waddada inuu u bayro meesha hore waa dhici kartaa arrintaasna waxay calaamo u tahay xajkiisu inuu galabgalab ahaa ama uusan aad u hagaagsanayn qofkii uu xajkiisu aad u hagaagsan yahay oo maxaj mabruura uu alla uga dhigo calaamaadkiisa waxaa ka mid a qofka in uu toosnaantii horeeto uu aad u sii wato oo xaaladiisu ay aad u wanaagsanaato marka qof kastaaba markii uu wax wanaagsan samaysto yuuna iska hadlayn waddadana haddii uu si fiican u maro yuusan ka leexanin marka un acmaasha naga horeyda siyaalahaas weeyaan taqriiban wixii su-aalo ah jawaabteedan waan ku dhammaystirayna wabillahi towfiiq sal allahu wasalam caleykum aad bayna u habboon taha waana meesha ugu habboon ama waqtiga u habboon qofku inuu ka tooba keeno dunuubtii waataan soo tilmaanay haddii aad doonayso in aad dembi dhaaf la laabato dunuubta yaryar oo sakaa'irta ah xajka kaaga aada insha allah isaga ayaa kaa tirtirahaya laakiin min kabaa'iri dunuub waxa weeyaan towbay u baahanta maxaayle dunuubta waxay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir kabaa'irta towba nasuuxay u baahan tahay sakaa'irta xajkaa kaa tirtiri kara waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu towbo keeno towbatan saadiqatan nasuuxan nasuuxa can kulli kabiira wax kastoo kabiira uu ka dhacay markaas ayuu wuxuu heli karaa yacni in safxadiisa ay u caddaato oo uu noqdo rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummuh qof kastaana wuxuu goobahayaa un dembi dhaaf iyo safxadiisa oo u caddaata dunuubta marka mar kasta bini aadamku waa ku dhaca laakiin waxaa un cilaaj u ah ama daawo u ah inuu ka towbo keeno oo uu iska dhaqo towbada marka shuruuddeeda waxa weeyaan haddii ay asaga iyo ilaahay u dhaxaydo dembiga horta inuu ka joogsado oo faraha uu kala baxo uu bannaanka ka istaago uuna muujiyo in uu ka xun yahay macsiyadaas ama dembigaas uu rabbigiis ka galay oo aan habboonayn ama aan mudnayn inuu rabbigiis khilaafo o amarkiisa uu jebiyo ama wax uu ka reebay uu ku dhaco kadibna waa inuu gaaraa go-aan ah inuusan mar dambe u laabanayn oo uu mar dambe uusan arrintaas isku dayaynin waa in uu marka sidaas yeelaa haddii sidaas uu yeelo ilaahi subxaana wa tacaala towbadiisa oo aqbalahayaa waana xaalad wanaagsan oo aad iyo aad ilaahay uu u jecel yahay toobakeenka oo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulku markuu ka warramahayo suu u jecel yahay toobada wuxuu ku mathalay nin safar ku jiray oo awr watay oo awrkaa ay u saareen dacaamkiisii iyo sharaabkiisii oo awrkii uu ka dhumay isagoo dacaamkii iyo sharaabkii ay u saaran yihiin kadibna geed hoostiis intuu yimaaday wuxuu isu sallimay geeri markaasuu wuxuu arkay muddo kadibba awrkii oo kor taagan oo raashinkii u saaran yahay oo cabitaankii u saaran yahay markaasuu aad intuu u farxay ayuu wuxuu ku hadlahayay koontarooli waayey markaasuu wuxuu ku yidhi ilaahayow adigu waxaad tahay addoonkaygii aniguna rabbigaadii baa saas buu u hadlay intay farxaddii ka badatow kontaroolkii ka dhumay ilaahay marka saas iyuu jecel yahay iyo si ka badan qofka addoonkiisa inuu usoo laabto oo dembiga uga soo laabto haddii uu qofku dembi ka galay bashar qof walaalkiisa ah ama uu maal ka dhacay ama uu cerdiis ku xadgudbay ama dembi kale uu ka dhacay waa inuu u weydiiyaa in uu ka xallilo khaladkaas uu ka galay oo uu asaga weydiistaa in uu ka saamaxo khaladkaas uu ka galay culummadu waxay dhahaan marka haddii uu xantay ama uu wax ka sheegay uu ka cabsanhayo marka mushkilo inay ka dhalato ama ay balaayo ama foolkaano ay ka qaraxdo hadduu warkaa u sheego fii maa baynahu wa bayna allahi uu iska tooba keenhayaa isagana waa u ducaynhayaa ilaahayna u baryahayaa marar dambeetona wax ka sheegi maayo waana ammaanhayaa meeshuu awel uu waxka uga sheegi jiray sidaas bay culummadu dhahaan marka haddii uu un khalad u bini aadan uu jiro bini aadanka khaladkiisu wuxuu ku dhisan yahay cariiri musaamaxadiisuna waa yartahay waa inuu weydiistaa musaamaxo toobada shuruuddeeduna sidaas weeye bilah towfiiq
soo qoray waxay leeyihiin labada waalid dembidhaaf ma weydiis ma weydii karaa mana labadii waalid dembidhaaf ma weydii karaa mana layga aqbalaa labadii waalid oo dhashay dembidhaafaan ilaahay u weydiinayo saasay ka wadaa
Ah, dembi- labadii waalid dembidhaaf ma u weydii karaa mana layga
labada waalidoo qofka ay dhashay dee waxa uu adduunyada u joogaa inuu u duceeyo arrinta uu adduunyada u joogay oo looga baahnaay oo uu kula soo dadaalay waalidkiisii tarbiyadiisa wanaagsan iyo hagaajintiisa waxay ahayd markuu dhinto inuu ay wax ka soo gaaraan wax ay ka soo gaarahayaanna waxay ahayd inuu u soo duceeyo maxaa yeele xadiiska waatii u ahaay haddii bini aadamka uu dhinto camalkiisu waa go-haya maxaan go-aynin haddii uu waalid saalixa uu ka tago oo u soo ducaynhaya camalkiisa oo u soconhaya marka duriyadda wanaagsan ee waalidku uu ka tago wakhti xaj ha noqoto ama wakhti kale ha noqotee waxaa mar kasta loo baahan yahay inuu u duceeyo waalidkiisii haddii ay dhinteen inuu duca badan uu u duceeyo dembi dhaaf badan uu ilaahay u weydiiyo Eh, si kastaba uu ugu duceeyo baa loo baahan yahay mar kasta ee ma aha waqti xajka aliya la yimaado marka arrinkaas waa in dadku ay aad ugu dadaalaan qofkii waalidaan labadiisii waalid ay ka hormareen waxaa fursada u furan oo uu ah wuxuu ugu baarinimo falahayo waa inuu u duceeyaa dadkii ay xiriiri jireen oo ay saaxiibada ahayeenna uu xiriiriyo maxaa yeele markii nabiga la weydiiyey oo nin uu yidhaahday labadeyda waalid markii ay dhinteen wax biri ah oon u samayn karo markay dhinteen kadib ma jiraa marka nebigu wuxuu tilmaamay inuu maaragtay markii uu ducaysanayo u duceeyo oo markii dembidhaaf weydiisanayo uu maaragtay isagu ilaahay uu dembidhaaf weydiisanayo uu u weydiiyo iyaga oo dadkii ay xiriiri jireen oo saaxiibada ahayeen uu xiriiriyo marka waa in lagu dadaaraa biriga waalideynka bacda almowt oo ah marka ducada iyo qaraaba xiriirintii ay xiriiri jireen ama dadka asdiqada ay xiriiri jireen waa in uu ku dadaalaa qof qof kastoo muslim ah inuu u furan tahay waalid keliya ma aha qof kastoo muslim ah oo taqaano ama aadan aqoonin waa u ducaynaysaa qofkii kaala soo dardaarma duca waa u ducaynaysaa qola ay gaar ku tahay ma la arko dadka muslimiinta ducadoodu wixii muslimahoo tegey rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan buu ilaahay maarata qur-aanka ku yidhaahday marka waa ducadu waa furan tahay qof kastoo muslim ah ood og tahay inuu muslimnimo ku dhintay waa u ducaynaysaa waalidkana waa u badinaysaa bila towfiiq waxaa muuqata acmaashii xaja inay gebangeba tahay ay dhammaatay oo ay ka hartay berri oo labiyo toban ah iyo berri dambe oo saddex iyo toban ah Eh, iyo cawada oo halkan la baryahayo cawadii labayo tobnaad ah iyo habeen dambe oo habeenkii saddexiyo tobnaad ah marka meeshan mino markii la joogo haddee ilaahay dikrigiisa ayaa loo joogaa ee nooc kasta dikrigaas ha noqdo dikriguna kuma gaar ahaa afka wax laga yidhaahdo ee wax kasta oo ilaahay loogu dhowaado waa dikrullahi subxaanahu watacaala maxaa yeelay xadiis baa wuxuu leeyahay waxaa loo jideeyey dawaaf bilbeyt sacyi bayna safa walmarwa iyo safa iyo marwo sacyigooda iyo buuraha tuuritaankooda kulligood waxaa loo jideeyey iqaamatan lidikri illaahi subxaana wa tacaala wax kasta marka oo ilaahay loogu dhowaado waa dikr ilaahay waa xus ilaahay weeye nooc kasta ha noqde marka waxa meeshan ku hara marka waxa weeyaan mabiidkaas habeenkan cawada aan joogno iyo habeen dambe qofkii aan tacajulinin iyo berri iyo berri dambe in la ramiyiyo qofkii marka doonaya inuu tacajulo ruqso ayuu haystaa min allahi subxaanahu wa tacaala ruqsadaasuna waxa weeyaan markii berrita uu ramiyo bacda zawaal waxa uu heli karaa inuu maka u dhaadhaco funduqii uu sii dego oo saaxiibadiis uu ku sugo habeen dambe iyo berri dambe qofkii doonahayana markii uu ramiyo berrito bacda zawaal inta ayuu kusoo laabanhayaa habeen dambe iyo maalinta ka dambaydana halkan buu joogahayaa nebigu sala allahu caleyhi wasalama wuu ta'ahuray saddex iyo tobankii halkaanu ku dhammaystay maalintii saddex iyo tobanka la gaaray intaan duhurka la gaarin buu ka rartay jamaraadka ayuu tegey markii duhurkii la gaarayna waa ramiyey duhurkiina kuma uusa dukana horu usii dhaadhacay meesha aad degan tihiinoo hadda daakhir la yihah meel u dhow oo la yidhaahdo muxasab ama khayfu bani kinaana la yidhaahdo oo ah waadiga waxa weeyaan uu ku yaallo masjid melka cabdilcaziiz ayuu degay duhurkii iyo casirkii iyo maqhribkii iyo cishihii ayuu ku dukaday kadibna wuxuu u dhaadhacay xaramka salaadii fajar ayuu ku dukaday xaramka waxayna dawaafeen dawaafulwidaac kadibna madiine ayay u dhaadhaceen nebigii sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisii marka waxaa laloo baahan yahay in lagu dadaalo marka dawaaful widaaca intaan la teginin oo lagu aadiyo waqtiga acmaashu ay soo dhammaato oo shaqadu laysoo xiranto maka oo bixid laysu diyaarinhayo ayaa lagu aadinhayaa marka markii madiine loo dhaadhaco waxaa la tegayaa masjidkii nebiga sidii masaajidda loo galo ayaana loo gelayaa lugta midigtaaya la hormarinhayaa wuxuuna salaamahayaa oo ku salinhayaa nebiga sala allahu caleyhi wasalama marka uu masaajidka galona haddii uu heli karo fursad uu helo wuxuu tegahayaa rawdada wuxuuna ku dukanayaa rawdada wixii farada uu ka gaaro ama wixii sunno ah kadibna haddii ay fursada u saamaxdo qabriga nebigu u dhowaanhayaa nebiga ayuu salaamahayaa kadibna abuubakar uu salaamahayaa kadibna cumar uu salaamahayaa culimmadan waxay dhaheen garbahay isku hayaanoo nebiga sala allahu caleyhi wasalam garabkiisa waxaa ku aadan abuubakar abuubakar garabkiisana waxaa ku aadan cumar way ku safan yihiin marka marka markii nebiga uu ka leexdo abuubakar ayuu ku aadahayaa kadib markiisana xooga hadduu sii leexdo cumar uu ku aadahayaa marka saddex qabrigoo isdaba taagan weeyaan siday adduunyada isugu dhowaayeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qubuurtoodana isugu dhoweyday waxaa la wariyey nabiga sala allahu alay salam isagoo beer ku jira ayaa beertii waxa ugu soo gala abuubakar markaa ceyl bay kor fadhiyeen ceylkiibay lugaha ku laalaadsaday nebigu abuubakar baa u yimid dhinacuu ka fadhiistay lugihii ku laalaadsaday markaasaa misena cumar yimaaday cumarna dhinacuu nebiga ka fadhiistay ceylkii lugaha ku laalaadsaday kadibna cuhmaanaa yimid dhinacyadooda meeluu ka fadhiistu waaye marka dhinac kale intuu fadhiisto isagana ceylkii lugihii ku laalaadsaday culimmadu waxay dhaheen marka arrintaas waxay ka tarjumaysaa qubuurtooda siday kala noqotay kadib oo labadoodu nebiga ayay maaragtay deris la noqdeen xagga qubuurta cuhmaanna radiallaahu canhu waxaa la geeyey baqiic oo baqiic uu ku duugan yahay meelaha marka la siyaarto oo waxa weeyaan muhiimka waxaa ka mid ah qubuurta baqiic waa qubuur saxaabo badan ay ku duugan yihiin haweenkii nebiga ay ku duugan yihiin badidooda maymuuna markii laga reebo haweenkii nebiga meeshaasi ku duugan yihiin maymuuna iyada meel maka u dhow oo labaatan kilomitr camal u jirto tuulo oo la yidhaahdo sarif ayay ku dhimatay meeshaasa lagu duugay mar ay intay soo xajida xajkii ka laabatay marka baqiicna waa soo ziyaaranhayaa wuxuu kaloo tegahayaa masjid qubaa oo masaajidkii nebigu uu ku bilaabay weeyaan madiina oo meeshii uu degay xaafadda la yidhaahdo qubaa uu kusoo bilowday nebigu markuu madiine imaan hayey meeshii uu ku degay weeyaan oo uu ku duka jiray wuxuu ka mid yahay almasjidu aladii usiisa cala ataqwa kadibna wuxuu tegahayaa hadday u suuro gasho qubuurta shuhadada uxud meeshaas oo waxa weeyaan cabra ay ku jirto oo saxaabadii iyo nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo gaaladii ka timid waxa weeyaan maka ayaa isaga hor yimid jeyshkii xaqa ah oo uu rasuulka ilaahay hogaaminhayey iyo jeyshkii baadilka oo kufaar quraysh oo hogaaminhayeen baa meeshaa isugu yimid dagaal adag baana ka dhacay dagaalkaasna cibrooyin badan baa ku jira runtii markii aada loogu fiirsado saxaabadu iyo nebiga sala allahu calayhi wasalama gaalada waxay ku jebiyeen dagaalkii ugu horreeyey oo dhex maray oo ah qaswatu badri kadib markii dad badanna looga laayay dad badanna looga qafaashay dagaalkii ku xigay wuxuu noqday qaswatu uxud marka qaswatu uxud nabiga tartiibkii uu u sameeyey iyo sidii uu saxaabada u dagaalgeliyey waa lagu najaxay waana lagu liibaanay laakiin khilaafkii nebiga sunnadiisa la khilaafay ayaa wuxuu u beddelay dagaalkii in ay gaaladii mar labaad dagaalkii ku soo laabtaan oo ay gacan yeesheen iyagu markii horeeto subaxii saxaabada way jebiyeen gaaladii wayna ka adkaadeen laakiin amar nebi uu bixiyey ayaa la khilaafay arrinkii marka ahaa guushii haziimay isu beddeshay nebigu wuxuu amray buur yarood arki doontiin oo meesha qubuurta u dhow in ay qeyb saxaabada ka mid ah ay fuulaan oo ay dhabarka ka waardiyeeyaan saxaabada buurtaasna ayna ka soo tegin mahma kaanat duruuf saxaabadiina waxay u fahmeen buurtaa la saaray oo waardiyaha laga dhigay in arrintaasu ay tahay un dagaalku intuu socdo laakiin dagaalkii haddii uu dhammaaday oo gaaladiina la jebiyey in ay ka tegi karaan bay fahmeen qayb baa ka tagtay oo buurtii ka degtay qaybina waa ku harto waxay dhaheen nebiga amarkiisa wuxuu ahaa buurta inaanan ka tegin arrintaas marka saxaabada gobolkood ay sameeyeen oona ijtihaad ay ku sameeyeen oo ah nebiga amarkiisii oo la khilaafay ayaa qaswadii beddeshay usluubkeedii iyo guusheedii saxaabo badan baa lagu laayay laguna dhaawacay arrinkiina wuxuu u gudbay nebigii waa dagaalkii koobaad oo nebigana ilkana looga jebiyey daqarran lagu gaarsiiyey ka horna ma dhicin kadibna ma dhicin arrinkaasu marka wuxuu tilmaamahayaa dadka sunnada haddii ay ka fogaadaan ama ay ka leexdaan inaysan guul gacan ku helin wax guula inaysan gacan ku hayn baa laga qaadan hayaa mar haddii saxaabadii nebigu uu hogaamin hayay qayb ka mid ahu intii ay khilaaftay amarkii nebiga meesha ay haziimo ka dhacday oo saxaabadii lagu jebiyey uu rasuulkii ilaahay hogaaminhayay oo saxaabadii qayb badan oo ka mid a lagu laayay oo nebigii lagu xadgudbay oo nabigii dhaawac la gaarsiiyey mar haddii ay ka dhalatay arrintaasu hal sunno oo la khilaafay maxaa u malaynaysiin dadka doonhaya inay guulaystaan oo ay adduunyada khilaafo u soo celiyaan oo ay adduunyada kitaab ku maamulaan leyla nahaarna khilaafu sunna ku jira dadkaas intay u jiri doontaa guusha iyo waxa ay goobahayaan marka qaswadaas runtii cibro badan baa ku jirta dadkii doonhaya inay ka faa'iideystaan cibar badan baa ku jirta meeshaas marka qubuurtaas shuhadadana waa la siyaartaa meelo kaleoo la tagaa ma jiraan oo la siyaarto oo mashruuc ah in la siyaarto laakiin raafidada iyo maaragtay dadka madaahibtua dudu ay tahay madaahib aan sax ahayn ayaa meelo aan muhiim ahayn ama meelo aan la isugu yeelin in la siyaarta aada isugu ar aruuriya sida maaragtay masaajid sabca ama meelo mucayan ah oo iyagu markaas ay danayn hayaan marka meelahaas tegitaankooda wax daliilaho ku yimid ma jiro ma jiro meelahaas marka aan soo sheegnay ayaa la siyaaranhayaa kadibna haddii siyaaradiina waa dhammaatay mawsimkiina waa dhammaaday qof kasta uuna waxa weeyaan ilaahay uu caabudahayana waa jiraa qofkuuna inta amrigiisa uu joogo cibaadada kama dhammaado sida ilaahay uu yidhaahday wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin marka intaas wixii ka dambeeyana nasaaxdana beri baan insha allah soo hadal qaadi doona hada bilah tawfiiq sala allah salama ala waxaa muuqata in maalmihii xajku ay gebangeba yihiin ay soo dhammaadeen oo ay ka dhiman tahay maanta ama beri arrintaasuna waxay tilmaamaysaa sida cumriga bini aadamku u ordahayo oo uu uga ordahayo nihaayada lagama maarmaanka ah ayaamo ka hor ayaa xajka la istiqbaalahayay majaajdu ay soo socotay madaaraadka laga soo degahayay bariga laga imaanhayay haddana maanta waa la kala dareerahayaa nin walba dhulkiisii uu ordahayaa wakhtigiina xajkuna waa dhammaaday taasuna waxay calamo u tahay oo cibro ay u tahay sida nolosha bini aadamku ay degdega ugu socoto oo ayaamuhu ay degdega ugu dhammaanahayaan oo cumrigu uu degdegta ugu dhammaanahayo qof kasta waxaa la gudboon marka ayaamaha inuu ka faa'iidaysto cumriga uu ka faa'iidaysto wakti loo imaan hayo garan mahayo sidaa daraaddeed cabdullaahi bn cumar radia allaahu canhu nabigu markii uu ku yidhi yaa cabdallah kun gariiban aw cabira sabiil cabdullahi bn cumar wuxuu dhihi jiray idaa amsayta falaa tantadir sabaax haddii aad galabtii gaarto subaxa sugi wa idaa asbaxta falaa tantadir almasaa haddii aad subaxii gaartona galabta inaad gaarayso ha sugi waxyaalaha bini aadamka marka aada u khariba oo noloshiisa damaariya waxa weeyaan tuulu lamal muddaa noolaanaysa wakti badanaa kuu haray hebel boqol sanu gaaray waxaa la dhihi jiray yucamar waaxidun wa yuqaru alfun hal qof baa cumri dheer la siiyaa markaasaa kun qofood ku kadsoontaa anakana sidoo kalea noqonaynaa ama cumrigaasaan gaaraynaa meeshan maka nin baa wuxuu yidhi niman dhallinyar yar yar ah oo guri ku jira oo hees u daaran yihiin oo aad u kayfahay yaan maqlu yidhi markaasaan ku soo odaxday gurigii baan gargaraacu yidhi wiil dhallin yar oo hees u daaran tahay oo sagaarna uu u daaran yahay gacanta ku haysto baa soo baxay markaasuu yidhi ha soo gal soo gal soo gal markaasuu soo geli mahayee aan kula hadlo markaasuu yidhi maxaa doonaysa waa maka waxaan doonaya inaan kula hadlo markaasuu yidhi bax albaabka iga xir meeshaa iska fariistiye cabaar markaa meeshii fadhiyey yan markaa la gargaraacay nin safra ayuu ahaa isagana dacwada ku safraya waa soo baxay markaasuu maxaa rabtaa inaan kula hadlaan rabaa warna dhaafuu yidhi waktigaa hanaga kharibaya albaabkii u ka xirtay cabbaaran iska fadhiyo meeshii muddo kadib maan misano gargaraacay wuu soo baxay oo ifiiriyey candhuufu igu tufiyey markaasuu yidhi mashaqan alkaga soo kaadira war shaqo yeelo shaqo ma haysid meeshaa iska fariistiyo candhuuftaa iska tirtiray muddo kadib misano gargaraacu yidhi markaasuu intuu soo baxay uu wuxuu yidhi waa naga kharibtay kulankii iyo cayaartii waana kaaga teguyi baabuurkiisuu galay waa dhaqaajiyey isagana baabuura meesha u oolay baabuurkuu galay isagana waa daba galay gurigiiyuu tegey uu deganaay baabuurkiiu iska dhigay gurigiibu galay isagana baabuurkii ag dhigtay gurigii markuu galay oo albaabka fariista cabaar markuu gurigi ku jiruu gargaraacay markaasuu wuxuu yidhi meeshiina ma kaaga soo tegey haddana gurigeygii miyaad hortaagan tahay miyaad waalan tahay niyo war shaqo yeelo albaabkuu iska xirtay baarma markaan joogay baa misana gargaraacu yii markaasuu intuu soo baxay uu yidhi maxaa rabtaa markaasa waxaa yidhi inaan kula hadlaan rabaa imise daqiiqaa kugu aada shan daqiiqo soo gal xoogaa baan wacdiyo guriga dhexdiisa wacdigii markaa dhammaystay ayuu wuxuu yidhi maqal aabbahay siddeetan sanuu jira awowgayna boqoluu ku dhintay markii aan siddeetan sano gaaro ii iman waa ku aqbalahayaa wixii aan rabtan waa yeelahayaa laakiin hadda waa dhin dhalin yar baan ahay iddaa aan raaxaystay rabshada iga wa markaasa waxaan ku idhi buu yidhi aabbaha hadduu siddeetan jiro awowgaana boqol uu ku dhintay adigu inaad siddeetan gaarayso ama boqol aad gaarayso dhammaan ma u haysataa markaasuu yidhi de saas weeyaan mar hadduu aabbahay intaas jiro aniguna inaan gaaraan maya macquul ma aha iri damaantaas ma haysato hadaad damaantaas haysato waa ku imaan lahay sax hadda maxaad iiga tegi kartaa buu yiri waxaan kaaga tegahay buu yiri cishaa inaan tagno ood soo dukato markaasaan kaaga tegaya haddaa cishaha soo dukado may daynaysaa maiga tegaysaa hawaa kaaga tegahaya waayahay na bixi buu masaajidkii aan tagnay masaajidkaan wada galnay ceshihii buu dukaday markaa soo baxda uu yidhi wadnahaa laga hayaa wadnahaa layga hayaa nalnakeen gurigii markaan kusii dhownahaba waa dhacay gurigaa loo qaaday muddo koobanuu noolaa yiri waana dhintay qof warkahaya marka ma jiro waktiga lagu soo socdo ama loo soo dhow yahay laakiin waxaa muhiim ah inuu un markasta diyaar u yahay oo markii loo yimaado uusan shallaayin diyaar uu iska yahay sugnaanta islaamka lagu sugnaado waa nicmo ilaahay qof qof sugi karta lama ah rasuulka ilaahay buu ilaahay wuxuu kula hadlay walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayan qaliila haddii aanan ku sugi lahayn waxaa u dhowaa laheed in aad wax yar qoladan waxay kugu yeerahayaan aa u leexato ilaahay marka wuxuu nicmadii uu u galay buu u sheegahayaa in uu siiyey nicmo ah thabaat cala diin diinka marka in lagu sugnaado ila almowt nicmo weyn wey nicmo ka weyn ma alaa dadka way qaybsamaan qof baa adduunyada intuu joogo dhan muslim ah isagoo muslimuu dhintay isagoo muslimuu imaanhaya qof kalena cagsigiis weeye adduunyada intuu joogo dhan kaafiru ahay isagoo kaafiruu dhintay isagoo kaafiruhu yowmalqiyaama imaana laakiin laba qaybood baa jirta oo isweydaarsada ninbaa isagoo kaafir ah aa ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisu haleelaysa markaasuu fii aakhiri alcumri wuu soo tooba keenhayaa ama islaamkii soo gelahaya ninbaa nebiga u yimaaday isagoo diyaar u ah dagaal markaasuu yidhi yaa rasuulallah ma islaamaa mise dagaalkan gala dagaalkan miyaan galaa kadib miyaan islaamaa markaasuu yidhi maye haddaa islaamto dagaalka gala sidii ugu yeelay dagaalkiiba wax ka galay waa ku dhintay hal salaad inuu dukada lama sheegin markaasuu nebigu wuxuu yidhaahday ninkaas ajar weyn baa la siiyey oo janno ah laakiin shaqada uu qabta aad bay u yarta camila qaliilan wa ujira kaiira sidoo kale nin dhalin yar oo yahuudi oo nabiga u khidmay jiray ayaa jiraday markaasuu nebigu u tegey markaasuu islaamka u bandhigay qofna lagama nuquusto ilaa qofka uu ruuxu ka baxo lagama quusto islaamkii marka u bandhigu aabihiis fiiriyey markaasuu yidhi iska yaal wuxuu ku leeyahay waa tawxiidsaday waaba dhintay nag wuxuu amray marka saxaabadiisa in ay iyagu la wareegaan dafnigiisa iyo qasbigiisa cagsigeeda nin waxyiga qori jiray suuratulbaqara iyo suurat aali cimraan dadka saxaabada ahoo xifdisan aad bay loo qiimay jiray labadaas suuradoodna xifdisan ayaa ayaan dara ku dhacdo meesha ayaan daradu gelaydona ilaahay baa og waa isla weynaaday waa iscajabiyey iscajabintuna waa mushkil wax kastoo samaydo oo daaco ah nicmada ilaahay uu ku siinhayo uma dhigmaan iscajabintu mushkilo waay marka camalka aad samaynayso daacada aad ku jirto waxa aad taqaano haddaad aad isu cajab gelido waxaad dhici karta in khidlan uu kugu dhaco nasiib ay kugu dhaco dadkii hore waxay dhihi jireen waxaad dhici karta nin awadoo dhan salaad u taagnaay iyo qur-aan akhrin iyo nin awadoo dhan cayaar ku jiray inay marmar kan cayaarta ku jiray uu ka dhib yaraado say ku dhacdo kan cayaarta ku jiraa wuxuu dareensan inuu dembi ku jiro laakiin kan wuxuu isleeyahay yaa kaa sarreeya waxa aad samaynayso yaa samaynaya qof ku gaaraa ma jiraan qof qiimahan lama jiraan dadkoo dhan soo adigu kama ficni wax salaada waktigan u taagan oo adduunyada ma ku nool yihi wixii baa la weynaaday waxaa dhici karta arrinkaas inuu sabab u noqdo in masiiba ay ku dhacdo khidlan uu ku dhaco ninkii ruum buu aaday berigaasna haddee sida xaaladdu ay taho kale buu ahaa dad muslimiin ahoo jasiiradan ku nool iyo qoroba oo maaragtay doonaysa dadkan inay u dhammaydo diinka ka leexiyo meeshiisa ay ku baabi'iso bilowgiisa markuu tegayba aad baa loo soo dhoweeyey cerkaa loo qaado laakiin ninkaas jariimo wuxuu gala marka aad iyo aad u liidata oo ah diinkii wuxuu damcay inuu diin musayafka ka dhigo oo meeshiisa uu ku baaba'o oo nebigii uu tuhmo oo nebigii la tuhmo oo diinkao dhan laga dhigo wuxuu asagu samaynayey ilaahay uma usan dhaafin waa dhintay qabri baa la geliyey horuu ka soo tuuray mar kalea la geliyey horuu ka tuuray mar saddexaadaa la geliyey horuu ka tuuray waa arkeen masiiba inay dhacday waxba lagaga qabo karin meeshay uga tageen eeyaha iska cuna ama bahallada iska cuna xasharaad ka cuna masiibadii uu sameeyey iyo jariimadii uu galay oo aad iyo aad u liidatay baa abaalmarkeedii ilaahay adduunyada ugu soo hormariyey oo uu ku fadeexeeyey adduunyada iyadoo dhulku uu aqbalo wathaniyiin iyo malaaxida iyo murtadiin iyo shayaadiin oo dhan laakiin midkan cibra baa bannaanka looga soo dhigay dhulkii dhulkiina waa diiday inuu aqbalo aqbalka dhulkana amar ilaahay waayo haddaan ilaahay u amrin ma yeelahayo amar ilaahay buu ku socdaa wax kasta oo aan bini aadanka ahayn amarkii ilaahay bay ku socdaan bini aadanka iyo jinniga dhulkan amar buu ku socdaa wixii la geliyo waa inuu aqbalaa wixii la amro inuusan yeelinna waa inuu soo tuura waa soo tuura bannaankaa looga tegi bini aadanka isku mid ma aha dadka gabalkood waxa aad u ta'hiiriya oo aad u khariba nicmooyinka oo qofaa markii hore isagoo iska nool oo iska wanaagsan oo diinka ku toosan baa maal iyo jaah saas ugu siiya ma sabri karo mana shukrin hayo waxaa dhici karta marka nicmadaasu inay uga darto oo diinkii dhan uu ka leexdo waana jiraan waa badan yihiin dad nicmadu ay uga darto dad ay masiibadu uga dartona waa jiraanoo aan sabri karinin sabri karin wax yar hadday la kulmaan waxa weeyaan waa inxiraafaya wax yaro dhiba ma taxamuli karo qaalabka warbaahinta baa mar wuxuu ka sheekeeyey nin masri ahoo masar intuu ka tego yurub tegi dowlad yurubta ka mid ahaa xirtay shan iyo soddon maalmood buu xabsi ku jiray markaasuu yidhi warqadan qoran hayaa hala ii saamaxo qoraa la yidhi wuxuu yidhi warqadan qoran hayaa booshaan u qoran hayaa haye booshuu la hadlaayo wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahay diinka islaamka inaan ka baxo oo diin iyo suuc aan soo galno waxaan rabaa in wax laysiiyo hooyadayu jiran baan ka soo tegey la daaweeyo diin iyo suucna aan soo galo sidaasaan rabaa saas warqad boosh ugu qortay waa shan iyo soddon beri baa la xiray kaliya beri dhowood waxaa maqasheen oo kolley idaacaduhu ay sheeg sheegeen nin soomaaliya misxaf xaar isaga tiray masaajid buu soo galay misxafuu warqado ka goostay musqushuu la tegey waa isku tirtiray musqushii uga soo tegey dadkii masaajidka musqushay fiiriyeen xayii waxaa meeshay ka soo bixiyeen waa dhaqdhaqeen iyagoo yaaban baa qolo kale u dhowo masaajid joogtaa waxay dhaheen war annakana ninbaa musxafka intuu warqada ka jarjaray buu musqusha la galay ninkii baa la isweydiiyey waa la gogoobay waa la gogoobay waa la soo helay xabsi baa la geeyey nimankii uu xabsiga la galay nin ka mid aha sheekeeye wuxuu yidhi markii uu noo yimid waa nin ebtelaysane baan waxaan aragnuu yidhi isagoo misxaf goobayo bal misxaf aan akriso hala siiyo waa la siiyey war lagama hayo misxafkii warqada ka goosta musuushulatay waa isku tirtiraysa xabsigii musqushii ku ooleed baa dadkii waxay ku arkeen warqadihii misxaf war ninkan qaabka daran oo misxafka gogoobaya amuu yahay ayaan dhowad la sheegahaya inuu misxaf ku xaaray waan soo qabanay dhehen waa sirqinay wax kaloo lagu dilo lama arko markii la sirqiyey buu wuxuu yidhi aniga waayo ninka saas yeelay waana tooba keenaha waa islaamhaya halay daayo waa dayna maxaa jiraan maxaa saan u yeeshay wuxuu yidhi masaajidan ka wacdi jira aniga dada idhibay marka masaajidii igu dhibay haye haddana adinka isarqiyey oo idhibay haye markii aan muslimka ahay miyaan khaldanaay oo dhibkaas wuxuu muslimadu iga yimid mise hadda oo diinkii ka baxay aan khaldanahay oo dhibku halkaasu iga yimid waaba gara laahay aniga kuwii askartii meesha joogaan marka ka bixiyey meesha waxay dhaheen keenan balkan annakaa meesha ka saarayna waxay ku sameede lama yaqaan inay dileen iyo in wuxuu leeyahay waa lay dhibay markaasaan diinka ka baxay oo misxafkii ku xaaray marka bini aadanka qaybna hadda waxay ku sabartaa masaa'ib mithluuljibaal qaybuna wax aan qiimo lahayn buu intuu ka xanaaqo ama ka kululaado uu wuxuu leeyahay ma qaadi karo diinka dhananka uga baxaayo mithaal waxaan soo sheegnay haweenaydey gurigii fircoon ku nooleed oo ilmihiisa tarbiyeynaysa gabdhihiisa u shallaynaysa iyo habeenkii nebiga la dheelmiyey iyuu jibriil wuxuu ku yidhi raa'ixa caraf aad iyo aad u daran baa soo karaysa xaggay ka imaanaysaa markaasuu wuxuu yidhi haweenaydii fircoon gurigiisa joogtay raa'ixadeedii waa yidhi iyo carafteedii arrinteedu maxay ahayd waxay ahayd buu yidhi iyadoo gabadha u shaanlaynaysaa shallii ka dhacay markaasay tiri bismillaah markaasay tiri aabbahay miyaa ula jeedaa markaasay tiri maya miyaa ula jeedaa aabbaha rabbigiisa iyo rabbigaygan ula jeedaa ma rabbi kala leedaha aan aabbahay ahayn haa rabbi kala leedahay arrintaas marka aabbahay ma gaarsiin karaa gaarsii bay tii gabadhii waa orada waxay tiri haweentan guriga joogta rabbi kale ay aaminsan tahan adiga ahayn rag soo qabta soo qabta ma rabbi kalaad leedahay haabay tiri in cuquubo lagu mariyo waayo marka adiga ilmahaada digsi weyn oo nuxaas uhu wuxuu amray in la kululayo dab laga dhigo kadibna mid mid loogu tuuro arrintii markii ay diyaar noqotay ilmeedii ayadana ay maaragtay cadaab diyaar u yihiin bay waxay tiri hal shay baan kaa codsanhayaa oo ah markii aad i disho aniga ilmahayga lafaheenna meel isugu geyo haweeney sharaf lahata waa yeelahaya taas ilmihii buu ka buuxiyey waa baabi-een canug iyada nuugahayay baa naaskii intuu iska daayay wuxuu yidhi hooyo xaq baad ku sugan tahay ku sugnaw ilaahay baa uga dhawaajiyey canugii laba jirka ahaana waa ku tuuray iyadiina waa ku tuuray saasay u sabartay marka qofka xaalad kastoo lasoo gudboonaata ama culays ha noqoto ama fudayd ha noqoto ama nicmo ha noqoto ama niqmo ha noqotee waa in aysan ka leexinin xaqa iyo diinka saxda inaysan ka leexinin wax kastoo kugu dhaco waa ina ku sabartaa ilaahay subxana wa tacala ha weydiisanaynaa inuu islaamka nagu sugo oo nagu nooleeyo oo nagu dilo oo nagu soo bixiyo hada bilah tawfiiq sal allah sala ala waxaa dhici kartaa dadka inay kala tacajulaan oo maaragtay haddiiba duhurkii la gaaro waxna ay tacajulaan oo la kala tatago marka qofkii hadda su-aal doonahaya ama su-aal ay haysana waa ka jawaabayna insha allah